waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
tallaalka cudurka covid ee ay soo wada saareen shirkadda astrazeneca iyo jaamacadda oxford oo maalin ka hor soo gaaray dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctoraysa fawsiyo abikar nuur waxay noqotay qofkii ugu horeeyey ee qaata tallaalka covid iyadoo sidoo kale madaxweynaha waqti xilidkiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo mas-uuliyiin kale iyaguna la tallaalay shixnadaha tallaalkan ee garoonka aadan cadde laga soo dejiyey ayaa la sheegay inuu gaarayo ilaa iyo saddex boqol oo kun oo ah nooca astrazeneca waxaana loogu talagalay inuu gaaro boqolkiiba labaatan dadka ku nool gudaha dalka soomaaliya waxaa tallaalkan wejigiisa hore ka faa'iidaysan doona howlwadeennada caafimaadka ee ka howlgala isbitaalada booliiska dadka da-da ah iyo dadka la daalaadhacaya xanuunada kala duwan sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya tallaabada wasiiradda caafimaadka iyo madaxweynaha soomaaliya ay ku horkaceen in iyaga ka mas-uuliyiin ahaan lagu bilaabo qaadashada talaalka ayaa waxaa lagu tilmaamay mid dhiirigelinaysa isticmaalka talaalkan oo dalal dhowr ah oo u badan kuwa qaaradda yurub ay iminka hakadgeliyeen isticmaalkiisii kadib markii ay soo baxeen shakiyo ku aadan waxyeelada uu reebi karo wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor rayse fawsiyo abikar oo shir jiraa'id ku qabatay muqdisho markii ay noqotay shakhsigii ugu horeeyey ee geyga soomaaliya lagu bilaabo qaadashada tallaalka ayaa waxay sheegtay tallaalkan wakhti badana laga soo shaqeeyey waa la soo xaqiijiyey wadamada ma joojinin yurub intooda badan ma joojinin xakaday geliyeen hase yeeshee waxay ahayd looto qaas ah oo la ogaa oo la yiri hal la hakiyo ma aha in la diiday laakiin baaritaan maadaama ay dad shaqeen ama dad dhinteen ama dad laga arkay calaamado oo xinjirihii maaragtay oo dhiigio xinjiroobay waxay ahayd haddana waxaa la sameeyey guddi dadkii ansixinaya tallaalka uu ka shaqaynayo w h o ka helayay go-ahedka waa la fariistay waxaa la yidhi calaamadaha dadkaas u dhinteen looma xiriirin karo astrazenica astrazenik shirkadda waray soo saartay guddigii waa la soo saaray oo w h o annaga waxaana loo xaqiijiyey inuu sayf yahay aan isticmaali karno shalayay timid waadna u jeedaan inaan isku durno waxaan rabnaa ummadda inaan u sheegno dejinno waxaanan sayf ahaan idinma horseedayno qof walba nafta waa jecelya waxaan rabnaa in bulshada aan badbaadinno in bulshada ilaahay ka sokow yani dadaalka nala faray in tallaalka keliya lagu ekaanin afka la xirto la kala dheeraado gacmaha la dhaqdo lays ilaaliyo meelaha ciriiriga layska ilaaliyo dadka cudurrada raaga iyo dadka waayeelka oo nugul la ilaaliyo taxadarka in laysku wada daro si aan u badbaadno ilaahana wada badbaado doctor rayse fawsiyo ayaa sheegtay inaysan wax dhibaatoa iyadu dareemin markii ay qaadatay tallaalka sidaa darteed bulshada looga baahan yahay inay aaminaan tallaalka inuu yahay ka hortag oo keliya
zaa'id oo aan dareemayo ma jirto aan ka ahayn cirbadda meeshii dabcan lagu duray marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummaddeenna ay qaadato aan ku badbaadno waxaan nahay dad waddan iska tabaryar sistamka nidaamkiisa caafimaad oo runta iska hooseeya kaalmo badan u baahan kan waa ka hortagga iyo daryeelidda dadka soomaaliyeed marka tallaalka waa qaadanayna insha allah ilaahay waa nagu wada badbaadinaa dhankiisa la taliyaha wasaaradda caafimaadka doctor maxamed maxamuud fuje oo isagu laftiisii qaatay tallaalkan ayaa sheegay in hal sano ay ka soo wareegatay markii kiiskii ugu horeeyey ee caabuqa laga helay dalka soomaaliya waxaana uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan tallaalka ayna raacaan talooyinka ka hortagga ihi hal sanaa ka soo wareegtay kiiska u horreeyey soomaaliya waxaa laga helay marj maantana waa marj intaas dadaalkii la waday maanta wuxuu keenay in tallaal aanu helno tallaalkaasna maanta daafurkiisu yahay waxaan ummadda soomaaliyeed ka rajaynaynaa intaas wacyigelin baan wadnay intaas dadaal la daaweynaya intaas naf baa la badbaadinaya maantana ka hortagga cudurka kii ugu weynaa a yimid oo ah tallaalka tallaalka dadka dhan waxaan ku boorinaynaa horta inay isturaan sababta waxa weeye wuxuu siinayaa awood difaac ayuu siinayaa oo cudurkaan ka celin karaya laakiin isla markaas maaha dadku inay hilmaamaan in maaskigii la gashto in gacmihii layska dhaqo in maxaa idhaahdaa la kala fogaado in meelaha dadku isku badan yihiin aan la tegin y intaasoo dhanna meesha ka bixi mayso qofku waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo markuu qofkan laba jeer u istilaalo in ay noqoto in qof walba uu helo immunity passport oo u ogolaanaya inuu meelaha la iskugu yimaado tago inuu maaskiga dad haddii isla ayagana la talaalo uu hor joogo uu asna iska siibo in diyaaradaha adduunka loo kala goosho ya iyo wixii kaloo tasiilaada oo ka imaan karahaya tallaalkaas la qaatay dhanka kale meelaha dalka soomaaliya ee uu gaaray tallaalkan looga hortegayo xanuunka covid ayaa waxaa ka mida puntland iyo somalilan dhanka maamul goboleedka puntland xirmooyin dhan ilaa afartan kun oo doos oo tallaalkaasi ayaa la gaarsiiyey magaalada garoowe ee xarunta maamulkaasi puntland wasiirka wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka puntland doctor jaamac faarax xasan ayaa ka hadlay goobtii ay kula wareegeen shixnadaasi talaalka waxaana uu sharaxay dadka ay tahay in lagu bilaabo ugu horeyn ee ka faa'iidaysan doona talaalkani faraxsannahay inaannu maanta halkan kula wareegno tallaalkii covid nka ee loogu talagalay soomaaliya gaar ahaan puntland shixnadiisii ugu horraysay inay maanta halkan nagu soo gaadho shixnadaas oo ah qaybtii ugu horraysay ee loogu deeqay soomaaliya isla markaana aanu ka wada shaqaynaynay hayadaha un-k halkan nala jooga maanta unisef iyo iyo w h o shixnadani waxay ka kooban tahay afartan kun oo dows oo tallaal oo loogu talagalay dad cayiman oo gaara waxaa ka mida dadkaas dadka loo yaqaano safka shaqaalaha safka hore oo ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka ay ka mid yihiin booliiska ay ka mid yihiin askarta asluubta macalimiinta ama macalimiinta qur-aanka ha noqdeen iyo madrasooyinka ama macalimiinta iskuullada ha noqdeen kastamada iyo immigrationka waxaanu insha allah hadda oo aanu haysanno tallaalkii waxaanu geyn doonaa meesha loogu talagalay oo ah xarunta dhexe qaboojiyaha xarunta dhexe si loogu kaydiyo isla markaana waxaanu bilaabi doonaa in aanu balaangarayno ama aanu samayno qorshihii tallaalkani uu ku gaari lahaa dadkii loogu talagalay waxaanu rabnaa inaannu hubinno tallaalka la inoo keenay inuu gaadho keliya dadkii loogu talagalay sababta loo yidhi dadkaasaa loogu horraysiinayaa macnaa ku jira waa dadka khatarta ugu badani ay soo gaadho kontaktiga ugu badanna la leh dadweynaha ku mashquulsanaan doonnaa sidaannu u balaangarayn lahayd siday taasi u dhacay lahayd insha allah wixii ka dambeeyana waxaanu gelaynaa haddii lahaydnu sidii dadka loo gaarsiin lahaa tallaalka dhanka kale deegaanada somalilan ayaa la gaarsiiyey kun oo doos oo talaalka covid agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan maxamed cabdi hargeeye ayaa ka warbixiyey halka uu talaalkaasi kaga yimid isagoona bulshada loogu talagalay ku buuriyey inay qaataan oo ay ka faa'iidaystaan tallaalkaasi oo maantayna soo gaadhay waa tallaalkii ay sugaysay somalilan tallaalkaas oo ka yimi nairobi waxa uu tallaalkaasi si toosa uga yimid magaalada nairobi waxaan doonayaa inaan wax yar ka iftiimiyo tallaalkani waxa uu yahay tallaalkani waa aalad lagaga hortegayo xanuunkan koronafayraska xanuunkan koronafirasku waxa uu leeyahay kahortag ka hortagga waxa ka mida tallaalka marka dadweynaha waxaan kula dardaarmaynaa wasaaraddu waxay diyaarisay qorshe dhammaystiran oo lagu qaadanayo tallaalkan qorshaha dhammayska tiran waxaannu la wadaagi doonnaa dadka waxaannu tababari doonnaa shaqaalaha kadibna waxaa la bilaabi doonaa sidii loo qaadan lahaa tallaalkan waxaan kula dardaarmaynaa dadweynaha marba kategoriga ama cidda loo asayngareeyo ama loo garto inay qaato tallaalkaas inay si fiican oo dhammaystiran oo wax ku oola u qaataan tallaalku sidiisaba horena waynu isticmaali jirnay dibna waa loo isticmaali doonaa tallaalku waa wax uun waxtar u leh qofka oo uu lagaga hortago xanuunnada qaarkood oo aan wax dhibaataa lahayn markaa waxaan kula dardaarmayaa dadweynaha inay si dhow ay u qaataan tallaalka soo laba kaclaynta nooca cusub ee caabuqani covid ayaa dhibaato ku haya guud ahaanba dalalka dunida iyadoo maalin kasta dad aad u badan ay u geeriyoodaan halka kuwo kalena uu haleelo fayraskan waxaana dhanka kale caabuqan dunida uu geystay dhaqaale xumo aad u daran soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ka faa'iidaysanaya barnaamijka covax ee ay hogaaminayso qaramada midoobay ee ujeedkiisu yahay in tallaalka covid lagu gaarsiiyo wadamada saboolka ihi cabdiraxfiid cabdisamad s b s muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho